بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك وحباويها المفعول من أجله وهكذا ليرهذا المفعول لأجله وهو الاسم المنصوب وهو المفعول من أجله الاسم ومقع المنصوب إكردها الذي مقعاص يذكر للشيغ بيانا عدين درتد لسبب وقوع الفعل سببت فعل كأودعي cadayn la cadaynayaa loo sheegaa kaasaa waxaa la yihahdaa almafcuul min ajlihi almafcuul min ajlihi waa midka la sameeyo oo asiga dartii wax loo sameeyo waa midka asiga dartii wax loo sameeya waxaa la yihahdaa almafcuul min ajlihi wuxuuna sheiku ku tacriifiyey inuu yahay isim mansuuba alladii yudkaru isimkaasoo la sheegayo bayaanan lisababi wuquuci lficli sababta ficilka uu dhacay caddayn la caddaynayaa loo sheegayo ficilkan muxuu u dhacay sababi cillo u yahay sababtuu ficilka u dhacay tusaale ahaan wuxuu yihi naxw qowlika waa qowlkaa oo kaloo leedahay qaama zaydun zayd ayaa istaagay ficil waayo soomaan qaama ficilkaas qiyaamka ah muxuu u dhacay ijlaalan licamrin buu u dhacay ijlaalan weyneyn darteed ayuu zayd u istaagay licamrin camr oo weyneynayo kelimadda marka ijlaalan waa mafcuulu liajlih waxaa la yihahdaa almafcuul min ajlihi iyo almafcuul liajlihi iyo almafcuulu lahu intaba waa la yihahdaa almafcuul min ajlihi iyo almafcuulu liajlihi oo minta inaad laam ku bedesho iyo inaad soo gaabiso tiraahdo almafcuulu lahu almafcuulu lahu culimadu waa ka cabiraan saddexdaba waa isku mid un waxaa loola jeedaa waa mafcuulkan mafcuulkanna tacriifkiisa waxa waa isim mansuuba isimkaas mansuubka ahoo loo sheego caddayn la caddaynayo sababta ficilka u dhacay waxaa loo sheegaa in la caddeeyo sababtii ficilka u dhacay waana middaa tusaalaha ku cad qaama zaydun zayd ayaa istaagay ijlaalan licamrin weyneyn camr uu weyneynayo darteed ayuu zayd u istaagay wa qasadtuka waan kuu soo qasday cilladu waa maxay sababta qasdiga waa maxay qasdigu soo ficil maaha waan kuu soo qasday limaada ibtigaaa macruufika dalab aan dalbaya macruufkaaga iyo wanaagaaga darteed ayaan kugu soo qasdoon kugu imid laa khayra fi kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqati aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa waman yafcal dalika ibtigaaa ridwan illah وman yfcl dalika ibtiغاءa mardaati الlahi fasوfa nu'tiihi أجrا caظيima وman yfcal dalika ibtiغاءa ibtiغاءa waa maxay waa mafcuul لأjlih qofkii sidaa sameeya oo macruufka iyo wanaaga iyo sulxi bayna الnaas sameeya una samaynaya ibtiغاءa mardaat الlah ficilka samaynta wuxuu u samaynayaa waa ibtiغاءa mardaat الlah dalb uu dalbaayo raali noqoshada ilaahay awgii ayuu u samaynaya waxaa la yihahdaa mafcuul liajlihi almafcuul liajlihi ama almafcuulu min ajlihi waxaa lagu gartaa oo calaamad u ah wuxuu dhacayaa jawaabta lima jawaab ayuu wuxuu u dhacayaa lima yacni limaada maxay arrinkan ku dhacday su-aal ayuu wuxuu u noqonaa mar walba jawaab oo markaad tidhaahdo ji'tuka waan kuu imid markaan ku ihaahdo ji'tuka waxaa meesha soo geli kara su-aal ah limaada maxaad iigu timid markaasaan leeyahay ibtigaaa macruufik waxaan kugu imid dalbid aan dalbaya macruufkaaga iyo wanaagaaga waxaan leeyahay qaama zaydun zayd ayaa istaagay maxaa soo aroori kara meesha soo gelaya sabab muxuu zayd u istaagay markaasa waxaa leedahay jalaalan licamrin weyneyn camr uu weyneynaya darteed u istaagay idan almafcuul liajlihi mar walba wuxuu jawaab u dhacayaa su-aal ah limaada ficilkan muxuu u dhacay jawaabtiisa waxaa waaye mafcuul liajlihi waa taasna waa calaamad ama daabit lagu garan karo almafcuulu liajlihi shuruudow leeyahay insha allah kutubta kale aan ugu tegi doonaa shuruudooda shuruuddiisa laakiin hadda waxaa muhiim ah inaan asiga baranoon ogaano asigii ilaa shuruudow leeyahay shuruudihiisa waxaa ka mid inuu masder noqdo hadda masder waay soo maaha ijlaal waa masder ibtiqaa'a ayadana waa masder masder uu noqdaa shuruudo kalena way jiraan insha allah kutubta kalan ugu tegeyna laakiin hadda waa muhiim inaan fahamno almafcuulu min ajlihi waa ism mansuuba kaasoo loo sheego caddayn sababtii ficilka ugu dhacay la caddaynayo ficil kastoo dhacaya caddayna wuxuu u yahay sababtiisa muxuu u dhacay limaada ciladii iyo sababta u dhacay ayaa waxay noqonaysaa mafcuul liajli walaa taqtuluu awlaadakum caruurtiina hallaynin oo hadilina khashyata imlaaqin khashyata waa maxay waa mafcuul liajlihi bimacnaa ficilkan dilka ah haridina oo yuusan dhicin maxaa dhacay maxay u dilaynin khashyata imlaaqin cabsi ay ka baqayaan faqri ama aad ka baqaysaan faqri dartii ilmihiina ha u laynina oo ha u dilina saasuu leh alla subxana wa tacaala waa mafcuul liajlihi khashyata imlaaqin qur-aanka waa ku badan tahay laakiin qaacidada guud ayaa sidaas ah almafcuulu liajlihi waa mansuub hadda sheekama wuxuu ku daray qismu lmansuubaat mararka qaarna waxaa dhacda inuu majruur noqdo asoo shuruuddiisa wada wato shuruudihii iyo wixii o dhan laga helay ayaa waxaa laga yaabaa inuu iska hoos dhigmo uu noqdo majruur haddii xarfurjar galo oo laam la geliyo ama min la geliyo iyo wixii lamid ah laakiin asalka waa maxay asalku mansuubaadku ka mid yahay wayna dhacdaa asoo majruura lamaa yahbitu min khashyat illah waa ka mid wa ina minha lamaa yahbitu min khashyat illah waxaa ka mid a dhagaxda kuwa u hoobanaya oo la daadanaya min khashyat illah ay min ajli khashyat illah cabsida alla darteed min khashyat illah khashya hadda waa majruur soo ma mintaanaa lagu jaray haddana waa mafcuul liajlihi waay marka majruurna way noqotaa laakiin sida asalka waa mansuub waxayna jawaab u noqotaa lima facalta maxaa warkaan u samaysay arrinkan maxaad u samaysay marka jawaabta waxay noqonaysaa mafcuul liajlihi ijlaala licamrin iyo ibtiqaa'a macruufin iyo wixii lamid a ayaa loogu jawaabaya warka mafcuul liajlihi marka waa kooban yahay sheikhu intaas uga bax almafcuul liajlihi tacriifkiisuna waa midka laba tusaalena sheika waa sheegay raxmat ullahi calayhi asalkuna waa inuu mansuub ahaado waxaadna ku fahmaysaa mar walba waa midka sabab u ah dhicitaanka ficilka waa waxa sabab u ah dhicitaanka ficilka ficilka inuu dhaco waxa sababa ayaa waxau yahay mafcuul liajli qaala baabu lmafcuuli macah wuxuu baabu yahay almafcuul macah almafcuuli macah waa midka maciisa lala samaynayo ficilka waa midka ficilka u dhacaya asiga maciisa iyo la jirkiisa wa huwa alismu waana magaca almansuubu kor dhigan alladii magacaasoo yudkaru la sheegayo oo loo sheegaya libayaani man fucila macahu lficl waxaa loo sheegaa libayaani man cid caddaynteeda fucila la sameeyo macahu asiga la jirkii alficlu ficilka la sameeyo kaasaa waxaa la yidhahda mafcuul macahu waa isim mansuuba alladii isimkaasoo yudkaru la sheego oo maxaa loo sheegayaa libayaani man fucila caddaynta cidda ficilka lala sameeyo macahu asiga maciisa lala sameeyo alficlu ficilka si loo caddeeyo tusaalaha wuxuu yihi naxwu qowli ka wey jaaa alamiiru wljeysha al wljeysha waa kordhigaysaa jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimid wljeysha ay maca ljeyshi ayuu la yimid waawgan wljeysha tufiidu lmaciya maciyay faa-iideynay iyo la jir ma aha waawlcadfi ma aha waawgan waawlcadfi ma aha waawgaani waawlcadfi ma aha waa waawga galaya mafcuul almafcuulu macahu galaya wuxuuna tusinayaa maciyuu tusinaya wada jir wada socosho ayuu tusinayaa oo waxaa leedahay jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimid wljeysha ay maca ljeyshi ciidankii macooda ayuu la yimid amiirka amiirkii wuxuu la socdaa uu la yimid ciidankii aljeysha waa mafcuul liajlih waa almafcuul macahu aljeish waxa waye almafcuul macahu waa mansuub calaamadiisa nasbadana waa fatxo daahiraho muuqata waxa nasbinayana waa ficilka oo jaa ah jaa alamiiru wljeyshan markaad fiirsato mafcuulkan wuxuu caddaynayaa cidda ficilka lala sameeyey imaanshahayaa sameeyey amiirkaa sameeyey laakiin amiirka imaanshahayow la sameeyey macaljeishuu la sameeyey inuu macaljeish la sameeyey waxaa caddaynaya mafcuulu macahuga caddaynaya mafcuul macahu wuxuu caddaynayaa imaanshaha amiirka ciddii la samaysay inay jeishka iyo ciidanka ahaayeen ay wada socdeen marka waa isim mansuuba oo loo sheego in la caddeeyo cidda ficilka samaysay in la caddeeyaa loogu sheegaa alladii yudkaru libayaani man fucila macahu lficil waa midka loo sheego in la caddeeyo cidda ficilka lala sameeyey oo ficilka qofku uu la samaynayo oo tusaalaheed waxa waa jaءa alamiiru wاljeysha wاljeishuna waa kuu banaantaa haddii laakiin aad tidhaahdo wاljeishu muxuu noqonayaa baabaan soo marnay ayuu noqonayaa baabkaasi waa maxay cadfigii aan soo marnay waa wاljeishu waagu wuxuu noqonaa xarfulcadfi aljeishna waa macطuuf calى alamiir macطuuf calayhi waa amiir jaaءa alamiiru ayaa yimid wاljeishu iyo ciidanka leeda wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damaة daahiraة fii aakhirihi saas waad dhihi kartaa laakiin haddaad kor dhigtoo tidhaahdo wاljeisha waxaa leedaha waa mafcuulu macahu waawgaana waxaa leedaha waa waaw lmaciya tufiidu lmaciya macinimo iyo wadajir ayay faa'iideyneysaa ma aha waawlcadfi markaas waawo wastawa lmaa-u biyihii ayaa soo kor noqday kori biyihii usoo kaceen oo waxay la sinmeen walkhashabata ay maca alkhashabati qoraygii maciisa ayay la sinmeen yani biyihii qoraygii ay soo gaareen biyihii masalan ku jiray barkadda barkadana koraa qorya ka saaran yihiin biyuhu koray usoo kacaya markay bataan ilaa ay yimaadaan khashabadii iyo qorigii ay ku yimaadaan waxaa leedaha marka wastawa lmaa-u waxaa sinmay biyihii oo biyihii kor usoo kacay walkhashabata ay maca alkhashabati qorigii maciisa ayay la sinmeen biyihii qorigii waa sinmeen walkhashabatu ma bannaan tahay markaan ma bannaano walkhashabatu meeshaan iska fi si fiican u fiiriya walkhashabatu lama ogola cadfi ma noqon karto sababtu waa maxay waxaan cadfiga kusoo marnay macduufka iyo macduufu calayhiga inay xukunka wadaagayaan soo ma oo labaduba ka imaanay hadda tusaalihii hore jaaءa alamiiru wاljeishu markaad tiraahdo ficilka imaanshaha yow ka dhacay labadaba waa ka dhacay amiirkana waa ka dhacay jeiskana waa ka dhacay laakiin tusaalahan wastawa almaa-u wاlkhashabata kor usoo kicidda yow ka dhacay qoraga ma ka dhacay asiga idan marka ma wadaagaan mar haddaysan wadaagi karinna cadfi kuma banaano mar hadduusan wadaagi karin cadfi kuma banaano ficilka hal jaanib hadda ka socdaa ficilka in kor loo soo kaco hal dhinac uu ka socdaa dhinaca uu ka socdana waa maxay waa dhanka biyaha qoraga asigu meeshiisuu yaallaa wax ficila kama dhicin asigaa la soo gaaray ilaa lagu yimid oo lala sinmay waxa ku imaanaya la sinmaayana waa biyaha idan markii ay nasbo kuu bannaan tahay rafcana ay kuu bannaan tahay waa marka macduufka iyo macduufu calayhiga ay xukunka wadaagi karaan markay xukunka wadaagayaan oo ishtiraag jirin waa lagu ogolyahay haddaanan ishtiraag jirin ma kuu bannaana cadfi haddaanan ishtiraag jirin sida tusaalaha labaad cadfi ma bannaana marka maxaa waajib noqonaya inaad tidhaahdo waljeisha mana godi kartid waxaan dhihi waljeishaan dhihina walkhashabata ayaad leedaha mana godi kartid oo walkhashabatu ma dhihi kartid wastawa lmaa-u biyihii ayaa sinmay oo waxay biyihii soo gaadheen walkhashabata ay maca alkhashabati qoriga maciisa ayaa la sinmeen waawga walkhashabata waawlcadfi kama dhigi kartid waa inay noqoto waawdii maciyadii faa'iideynaysay alkhashabatana waxaa leedahay waa almafcuulu macahu waa midka maciisa ficilka lala samaynayo labadaas waa kala soocan yihiin soo maa waxaa lagu kala soocayaa waawga waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hadday xukunka wadaagi karaan cadfigu ma bannaan yaha cadfigu waa bannaan yahay waawga waxa ka horeeya oo macduufu calayhiha ka horeeya iyo waawga waxa ka dambeeya oo ah macطuufkii ila waaw waawlcadfiga waxna waa ka horeeyan waxna waa ka dambeeyaan waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hadday ishtiraagi karaan oo ay wadaagi karaan ficilka cadfigu waa bannaan yahay haddaysan wadaagi karin oo hal jaanib keliya uu ficilka ka imaanayo cadfigu kuma bannaano qaacidadaasaad ku kala saaraysaa midda cadfiga la ogol yahay iyo middaan la ogolayn tusaalooyinka mafcuul macahu waxaa ka mid a ana saa'irun wanniila anigu waxaan ahay mid socda wanniila ay maca niili webiga maciisa yacni waan socdaahoo webiga maciisaan la socdaa macnaha webiga dhinac socdaa markuu webiga dhinac socdo webigu hadda waa dheerya socodkiisao dhanna waa la socdaa webigu wuxuu leeyahay aniga waan socdaa wanniila ay maca niili webiga maciisa ayaan socdaa wanniila waa maxay waa mafcuulu macahu anniila waa mafcuulu macahu waxa nasbinayana waa saa'irun saa'irun hadda ficil maaha laakiin waa isim faacil waa isimka faacilna sida ficilka u shaqeeyaa oo wax uu ku camal falaa marka wanniila waxaa nasbinaya saa'irun ayaa nasbinaysa waaya haddaad tidhaahdo daakartu walmisbaaxa daakartu waxaan mudaakaraynayay cilmiga walmisbaaxa ay maca almisbaaxi faynuusta maceeda faynuusta ii shidneed waayo soo maha marka anigana cilmi aan mudaakaraynayay maca almisbaax aan la mudaakaraynayay faynuusta maceed oo faynuustii baa ila jirtay oo macnaa ayadaan iibsanayay cadfi ma bannaan yahay tan oo kale ya cadfi ma bannaana maxaa yeelay mudaakaradu misbaax kama timaado mudaakaradu hal jaanibay ka socotaa ma wadaagi karaan waawa waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya xukun ma wadaagi karaan markaanoo kale walmisbaaxu ma dhihi kartid laakiin waxaa leedaha daakartu walmisbaaxa ay maca almisbaaxi waxaan mudaakareeyey misbaaxii ama faynuusti maceeda baabkan marka iyo baabka ka horeeyaba hadalkoodu waa iska kookooban yahay almafcuulu liajlihi iyo almafcuulu macahu warkoodu ma badna almafcuulu liajlihi waa soo marnay waa midka asiga dartiisa ficilka u dhacayo haddaad rabta inaad ogaato waa midka jawaab u noqon kara lima facalta maxaa ficilka u samayso ku tijaabi markuu qofku yidhahda jaa zaydun ijlaala licamrin maalan zayd ayaa yimid ijlaala licamrin markuu ku yidhahda jaa-a zaydun su-aal ma geli kartaa waxaad dhihi kartaa limaada jaa-a muxuu u yimid sabab jawaabteeda maxay noqonaysaa ijlaalan licamrin camar weynin oo weyninaya darteed idan ijlaalan licamrin waxaad ku fahmaysaa waxay jawaab u noqon kartaa limaada maxaa waxaan loo sameeyey ficilkan muxuu u dhacay jawaabteedu mafcuul liajlihi noqonaa astaanii calaamaday u tahay waana midka cilada iyo sababta u ah dhicitaanka ficilka ficilka inuu dhaca waxa sababaya waa saas matalan qof aad weyneynaysaa kuu yimid waad istaagtay ayadoo istaaggaasi dadku waa sameeyaan laakiin aan sharci ahayn ilaa qofka in la caawinayo mooyaane laakiin waa istaagto hadda waalwaa loo istaagaa dadka soo maaha dadka hadda jira ama madaxda qaarkoodna haddaanba loo istaagin waa dagaal waxaa laga yaabaa qofka inay u ciqaabaan maxaa laigu istaagi waayo ama u dhibaateeyaan istaaggaas uu qofku istaagaayo marka la yihahdo maxaad u istaagtay wuxuu leeyahay ijlaalan lilamiir weyneyn aan amiirka weyneynayo darteedaan u istaagay ijlaalan maxay noqonaya markaas yaa mafcuul liajli waxaa lagu yidhi camal saalixaad samaysay markaasa waxaa lagu yidhi limaada facalta hada alcamal camalkan maxaad u samaysay markaasaa lada ibtiqaa'a wajhi illah dalbid aan dalbaayo wejiga ilaahay subxaana wa tacaala ayaan camalkan u sameeyey ibtiqaa'a wajhi illaahi maxay noqonaysaa mafcuul liajlihi bay noqonaysaa idan samaynta ficilka la sameynayo wixii loo sameynayo sabab u ah ayaa la yidhaha mafcuul liajlihi markaa u fiirsato marka mafcuul liajlihi waa wax qalbiga ka dhacay ma aha wax ficilo gacmaha ka dhacay hadda tusaalooyinka aan sheegnoo dhan dhammaan qalbiga ku saabsan yihiin markii la yidhaha maxaad u istaagto yidhaha ijlaalan ijlaalka xaguu ka dhaca iyo weyneynta yaa weyneynta qalbigu ka dhaca markii la yidhaahdo qofkan maxaad ugu istaagtay yani maxaad ugu soo qasatay wuxuu leeya ibtiqaa'a macruufika soomaa tusaaba sheekhu noo sheegay dalbidaan macruufkaaga dalbaaya macruuf in la dalbaayo xaggee ka dhacdaa dalabkaas xaguu ka imaanaya qasdigu ka ima qasdiga niyadu ka imaanaya iyo dalabkaasi idan mafcuul liajlihi meeshuu ka imaanayo waa qalbiga saasayna culimmadu sheegaan inuu qalbiga ka dhaco ma aha wax jawaarixda ka dhacay ama gacmo laga qabanayo maaha waxaa leeda camalkan waxaan u sameeyey ibtiqaa'a ridwaan illah raali noqaan dalb aan dalbayo ilaahay raali noqoshadiisa qofka inuu dalbo ridwaanullah xaggee ka dhacdaa dalabkaasi uu dalbaayo waa wax qalbiga ka dhaco waa camal qalbiya waa idan qalbigu ka imaada mafcuul liajli marka warkiisu asu intaasu ku koobaya mar walba mansuub miya mase mararka qaar majruur waa noqdaa mararka qaar majruur uu noqdaa soo shuruudii o dhan laga hela ad haddana majruur iska noqonaya shuruudsa u tegi doonaa insha allah wuxuu ku xijiyey almafcuulu macahu midka ficilka lala samaynayo asiga maciisa waxaana loo keenaa libayaani man fucila macahu lficil in la caddeeyo cidda ficilka asiga maci lala samaynayo laba tusaaluu sheika u sheegay jaaءa alamiiru wاljaysha iyo wastawa almaau wاlkhashabata jaaءa alamiiru wاljaysha amiirkii ayaa yimid wاljaysha maxaan leenaha markaan fasirayno maca aljeyshi kelimadda ah maca ee aan ku fasirayno waljeysha yaa ximbaarsan waawgaa ximbaarsan ha kelimadda maca aljeyshi markaan leenaha waawgaa ximbaarsan waawu maciyaduu faa'iideynaya wadajiruu faa'iideynaya waawan waawlcadfigii ma aha waa waaw maciye iyo wadajir faa'iideynaya jaaءa alamiiru wاljeysha ay maca aljeyshi kelimadda maca waawgaa noo faa'iideeyey waxaan kaloo sheegnay in waawu ku bannaan yahay tusaalahan inuu waawulcadfi noqdon waa ku bannaan yahay jaaءa alamiiru wاljeyshu inaad tidhaahdo taa daabidkeedana waxa waaye waxa waawga ka horeeya iyo waxa ka dambeeya inay wadaagi karaan xukunka hadday wadaagi karaan cadfigu waa kuu bannaan yahay inaad mafcuul macu ku dhigt ka dhigtana waa kuu bannaan yahay inaad cadfi ka dhigtana waa kuu bannaan yahay tusaalaha labaad uu sheeku keenay waxay ahayd wastawa almaau wاlkhashabat marka kuu kala duwayo tusaale hore wuxuu kaaga dhigay mid cadfina ku bannaan mafcuul macahuna ku bannaan tusaalaha labaadna muxuu ka dhigay mid ay waajib tahay in mafcuulu macahu keliya laga dhigo oo cadfi aan ku bannaanayn maxaa yeele waxa ka horeeya waawga iyo waxa ka dambeeya ma wadaagi karaan xukunka ama ma wadaagi karaan ficilka ficilka yaa la gaara hadda wastawa almaa-u biyaha la gaara istawaha iyo sinaanshuhu waxay imaanayaan bacda alirtifaac wuxuu marka kor usoo kacaan waxa kor usoo kacaayana yaa waaye waa biyaha idan khashabada waa loo yimid biyihiias ficilka ficilka istawaa waxa wata waa biyaha lama wadaago khashabadu lama wadaagto saas darteed walkhashabata ayaad leedahay ay maca alkhashabati biyuhu way sokor bay noqdeen oo waxay la silmeen alkhashabata ay maca alkhashabati qorigii maciise qorigii bay soo gaareen macnaha kaa markaasna waa mafcuulu almafcuulu macahu mafhuum waayo soomaa labadaas baaba ee gaagaaban waa laba baaba ee gaagaaban waayo qaala wuxuu yihi waama khabaru kana waxaan kale waa iska dhamaystir wuxuu ku dhihi rabaa wax kaloo soo marnay wuxuu yihi waama khabaru kana waahwaatiha amaa khabaru kaana iyo walaalaheed wasmu ina waahwaatiha iyo ismu ina iyo walaalaheed faqad taqadama dikruhumaa sheegidoodu wuxuu kusoo hormaray fi lmarfuucaati buu kusoo hormaray waa la xasuustaan u maleynaa in marfuucad aan kusoo marnay kaana iyo walaalaheed iyo ina iyo walaalaheed sheekh hore usoo sharax ku noqon maayo wakadalika tawaabicu tawaabicduna sidaas oo kale faqad taqadamad way hormartay tawaabicdu hunaali hunaaka halkaasay ku hormartay faqad taqadamad way hormartay hunaaka halkaas hunaaka waa maxa ya waa darfu makaan hunaaka waa darfu makaan halkaasay kusoo hormartay wuxuu ishaarayaa baabkii abwaabta meesha aan kusoo marnay atawaabic meeqay ahaayeen afaray ahaayeen annactu waalcadfu waaltawkiidu waalbadel afartiiba baabaa baan usoo maray sheikhu waa soo sharax intaas marka waxaa ku dhan almansuubaat oo ka koobnaay shan iyo toban baab ayay ka koobnaayeen shan iyo tobankaas baab waxaa u dambeeyey uu sheiku sharaxo ama uu waxoogaa ka hadlo waa almafcuulu macaha kaana wa akhwaatiha waa soo marnay ina wa akhwaatiha waa soo marnay fil marfuucaadaan kusoo marnay tawaabicduna aydan waa soo marnay maxaa yeele tawaabicdu waxaan soo marnay waxay raacayaan inay ku xukun yihiin mar walba waxay raacayaan marfuucaadkaa ka mid ahayd soo maaha halkaas uga soo hadlay inay marfuucaadka raacayaan mansuubaadka ay raacayaan maxfuudaadka ay raacayaan taabicu uu yahay mid raacaya matbuuca hadda mar labaad inuu soo celiyo marka wax faa'iidaa kuma jirto maxaa horaa loo soo sharaxay marka halkaasuu kusoo gebagabeeyey almansuubaat waxaan rabaa marka markaan soo khulaasayno labadii baab ee hadda aan qaadanay intaa kale waa iska soo waa soo marna mar haddaan soo marna adinkaa idinka rabaa marka koowaad almafcuulu liأjlihi sheikh waa tacriifi kadibna waa tusaaleey in ka badan miyuu sheegay waa tacriifiy waana tusaaleey waa tacriifiy wuxuu ku yihi waa ism mansuuba aladi yudkaru bayaana lisababi wuquuci اlficli waa ism mansuuba oo loo sheego cadayn la cadaynayo sababtu ficilka u dhacay waa ism mansuuba tacriifaadka in la xifdiyo waa muhiim sababta waa ku garanaysaa hadhowti waa ism mansuuba waxaana loo sheegaa in la caddeeyo sababti ficilkan u dhacay mafcuul liajli baa laydhaha haddaad rabto inaad sii fahamto waxaa tusaale ku ah ama calaamad waxaa ku ah in uu u noqonayo jawaab limaada kelimadda ah maxana su-aal ama istifhaam inuu jawaab kaaga noqonayo sababta ficilka loo sameeyey jawaabtiisa waa mafcuul liajlihi oo markii qofku ficil sameeyo tirahdaa limaada facalta wuxuu ku jawaabayaa sidaasi sidaa darteedaan u sameeyey waxa aad leedahay sidaa darteedaan u sameey mafcuul liajlihi uu noqonaa limaada qumta markuu istaago markaasaa wuxuu ku leeyahay ijlaalan licamrin weynin camr weyninayo darteed kaas waxaa la yihahdaa mafcuul liajlihi xukunkiisa fi lcraab waa maxay alasl inuu yahay mansuub waqad yakunu majruuran majruurna waa noqdaa oo xarfurjara gelay mararka qaar majruura noqdaa laakiin asalku waa inuu mansuub yahay yaa nasbinaya wuxuu nasbina waxaa nasbinaya ficilka asiga markaas ka horeeya ficilkaas yidha qumtu ijlaalan waxaa nasbinaya ijlaalan ijlaalan licamrin yacni weyneyn camar aan weyneynayo darteedaan u istaago ijlaalan licamrintaa marka nasbinaysa laba tusaaluu shiiku sheegay qaama zaydun ijlaala licamrin waqasadtuka ibtigaaa macruufik waa kuu soo qasday ibtigaaa macruufik mafcuul liajlihi waa ijlaalan iyo ibtigaaa labadaasa mafcuul liajlihi labada tusaale intaas wuxuu uga gudbay almafcuul liajlihi almafcuul liajli marka wuxuu ka kooban yahay tacriif iyo tusaale xukunkiina waa inuu mansuub yahay oo mansuubaadka wuxuu ugu soo daray waa inuu mansuub yahay wqad yakunu majruuran majruurna waa noqona warkiisa waa intaas kusoo qabo sheek almafcuulu maca wuxuu yihi sheikhu raxmat ullahi calayh waa ism mansuuba aladi yudkaru libayaani man fucila macahu lficl waa ism mansuuba alism waxaa ku baxaya waa macruuf almansuub waxaa ku baxaya gayr lmansuub aladi isimkaasoo yudkaru la sheego maxaa loo sheegayaa libayaani man fucila macahu lficl cadayn la cadaynayo cidda maciisa ficilka la samaynayo asiga la jirkii cidda ficilka lala samaynayo ayaa lagu cadaynaya tusaalow kuu keeno wuxuu ku yidhi jaaa alamiiru waaljeysha kelimadda aljeysha waxay caddaynaysaa cidda ficilkan lala sameeyey maji-a iyo imaanshaha yaa waayo ciddaasi waa alamiir alamiir aljeysh waa mafcuul liajlihi waa mafcuulu macwigii waay wastawa almaau waalkhashabata idan baabkaanna sheikh raxmat ullahi caleyh wuxuu ku sheegay tacriifka marka koowaad tacriifka ku hormariyay marka labaadna laba tusaalo keenay tusaalaha koowaad oo noqon kara cadfi mafcuul macahuna noqon kara tusaalaha labaad oo aan cadfi noqon karin oo mafcuul macahu keliya ah labada tusaalo kuu keenay wuxuuna kugu tanwiiciyey inuu labadaba dabcan noo sheego mid la ogol yahay in mafcuul macahu laga dhigo mactuufna laga dhigo iyo mid la ogol yahay inuu mafcuul macahu keliya noqdo wax kale aan loo ogoleyn jaa alamiiru waljeysh waljeysha iyo waljeyshu labadaba way ku banaan taha waljeyshu markaad tidhaahdo waa mactuuf cala almarfuuc oo faacilka jaa-a ayuu ku cadfan yahi oo amiirka ah waljeysha markaad tidhahdona waa mafcuulu macahu waawdaana maciyay faa'iideynaysaa ku jirta waawl cadfi ma aha wastawa almaau waalkhashabata waalkhashabatu ma la dhihi karaa maya waxaa waajiba inaad tidhaahdo walkhashabata keliya maxaa yeele daabitkii ama tacriifkii shardiga u ahaa lagama helin shardiga wuxuu ahaa markii cadfi la ogol yahay almactuuf waalmactuufu calayhi inay xukunka wadaagi karaan ama ficilka ay wadaagi karaan hadda ficilka ma wadaagaan ya hadda ficil ma wadaagaan ficilka yaa la gaara istawa almaa biyahaa la gaara khashaba ficil xaggeeda kama imaanin sidaa darteed mafcuulu macahu keliya inay noqoto ayaa ku bannaan mafcuulu macahu asaga xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waa mansuub xukunkiisu waa mansuub haddii mansuubnimada uu ka baxo mafcuulu macahu markaa ma aha sida cadfiga oo kale markii loo saarayo waljeyshu laleeyahy marka mafcuul maca waa dhihi mayse markaas mafcuul maca waa dhihimaya baabkan waa ka baxaya xaguu galayaa baabulcadfi buu galayaa markaad tidhahda jaaa alamiiru waljeyshu baabulcadfiga geenaya baabkan waa ka tegaya laakiin markaad waljeysha tiraahdo ayaad baabkan joogtaa waljeysha markaad tirahdo ayaad baabkii mafcuulu maca u joogtaa marka labadan baab ee gaagaaban shiika intaas uga baxay waxaa soo haray mansuubaadkii kale khabaru kana ismu inna mansuubaadka ka mid ahaayeen ayaga waxaa lagu soo sheegay fi lmarfuucaat marfuucaadaa lagu soo sheegay sababta loogu sheegay way caddayd oo markaas ismu kana marfuucaad ka mid ahayd khabaru innana maxay ka mid ahayd khabaru inna ayadana marfuucaadkay ka mid ahayd marfuucaadka sidaasaa labadaa loogu soo sheegay tawaabicda ayaguna hadde marfuuc marfuucaadka tawaabic wuxuu ah ayaguna marfuucay noqonayaan soo maaha sidaas ayagana marfuucaadka loogu soo sheegay marka tawaabicda mansuubaadkay soo gelayaan ismu inna iyo iyo maarata ismu inna iyo khabaru kana ayaguna waa waxay soo gelayaan mansuubaadka laakiin maadaama abwaabtan ay tahay abwaab hore looga soo hadlay dan keenaysa in hadda dib loo sharaxo mar labaad ma jirto kitaabkaanu ku weynaanay mana loo baahno qofka marka waxaa raba inu asiga dib u noqdo oo muraajaciyo oo matalan tawaabicda iyadoo marfuucada waan soo marnay jaaa zaydun wa camrun wa camrun waxaa la lahaa waa mactuuf soo maha walmactuufu cala lmarfuuci marfuuc laakin ra-aytu zaydan wa camran ayadana soo sidii oo kale maha wa camran waa mactuuf waa mansuub walmactuufu cala lmansuubi mansuub sidii noqonaysaa asiga marka tawaabicdan fi marfuucaadna waa la socdaan mansuubaadkana waa la socdaan makfuudaadkana waa la socdaan tawaabica baa la yidhaha magaca tawaabicana waa soo marnayo waa kuwa wax raacaya mar walba waxay raacaan ayay ku xukun yihiin waxay raacayaan marfuucu noqon karaa hadduu marfuuc noqdo maxay noqonayaan marfuucay galayaan waxay raacayaan mansuubou noqon karaa hadduu mansuub noqdo ayaguna waa mansuub waxay raacayaan wuxuu noqon karaa makfuud mid hoos dhigan haddii uu noqdo ayaguna maxay noqonayaan makfuud ay noqonayaan على كل حال توابعين وحسوا هذا الشيء جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين